Thank you.
mar kale mar kale habeen wanaagsan ayaana hawadeedii karaynahay asxaabtana dhegaysatahay halkani wareediyo cadaado cadaadii deegaanada ku dhadhow waxaad si toosa nooga maqal dhegaysanaysaan mujad f m siddeetan iyo siddeed dhibic shan migaartisa halka dadka ku nool magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug ee toos nagala socdaan muujada dhirikeedu yahay siddeetan iyo siddeed dhibic eber migaartisa barnaamijka sidaa hore u maqsheenba waxaa idiin tabinaya caawa anise wadani faisa dheeman maskiinkan waa garanaysaan karaa mooyaane waa tahay faisa caawa hadda waxaan umalaynaa inaad waxaana aada kasoo tagan hada caawa waxa oo dhan ay ku dhamaystireen aada soo cabeysatay marka caawa adiga faraxsan oo ujeedaa xoogaa maalmahan ya ya qaas iyo waxaasna waa la sheega meelahan ka maqlayay faa'iiso dhankeedana waa ay jirtay habeen dhaba intee naga qari maagtay marka dambe ugu dambeyntii kasoo fagtay haddana waxaas iri bal iska daa ku adkagan waan ka haddii maxamed oo adigu habeenkii dhowdaad ka qalayso istir faisaa ku adkeen aniga faisaa dhamaa soo fadhista waab iska ogtaa macnaa inaan waxba u qarin waa taa aniga u fadhiya dad adigu u yara qalisad
aad baad umaadsanta anise waa aan kusugnaaba faaisana waan soo dhaweyneynaa faaisa bal ka waran caawa dareenkaagu waa sidee marka hore maya maxamed oo caawa aada weyn waa faraxsanahay dareenkayga saad marka waxaan is dhihi karaa caawa labadiina waa iisoo tashateen oo ayaa bara aniga hadda miiska silsila kama caawihayd mala maxamed waxay la faraxsanta faaisa aniga ku aqaana hay ma sheega mise waa sheegaysa nabo waa jiraa madaaca wax la isdhawaayo ma lahan ee maxamed waa uu ogyahay farsamo yaqaanka faa'iisayn hadday la ballamaysay anaga dhan waa is ognahay waxbaan maqmaqlahay laakiin dabcan hadda waxa waaye waaba taasa ina ii tashateen awalaa ma arka qaas qaasa dhe ani qaas maba gaarin alaana leedahay waxaan ku tashano mala saaxiib een soo dhawo een haddii aan haggaas aan kaftan kaga soo laabna nambarka barnaamijka
waa tahay dhegeystayaasha waxay si toosa nooga soo wici karaan lambar furiisu yahay saddex soddon iyo saddex lixdan iyo afar eber hal waa lambar furiisu yahay saddex soddon iyo saddex lixdan iyo afar eber hal haddii aan mar kale u celiyo waa lambar furihiisu yahay saddex soddon iyo saddex lixdan iyo afar eber hal fariimaha iyo maxamed
aad baad umahadsan tahay faaisa fariimahana dhegeystayaasha waxay nagu soo hagaajin karaan lambarka furihiisu yahay saddex lixdan konton iyo labo toddobiyo labaatan ayay si toosa fariimo inooga soo hagaajin karaan markale hadda ami ku celino saaxiibayaal lamarka waa furo saddex lixdan konton iyo labo toddobiyo labaatan ayay fariimaha inoogu soo diri karaan markale haddaan ku celiyo wicitaanka tooska ah waa fura saddex soddon iyo saddex lixdan iyo afar eber hal dhanka fariimahan waa saddex lixdan konton iyo labo toddobiyo labaatan
waa tahay waan filayaa inay dhegeystayaashu kala saari doonaan oo mid walba wixii loogu sheegay ay usoo isticmaali doonaan dhegeystaha koowaad ee qadka ka dhex muuqanaya iyo aniso
waatay enfaisoy dhegeystaha koowaad ee qadka ku jira haddii aan jaaniskiisase soo dhaweeya halaa halo dhegeyste waa tahay wayna ku xunaa dhegeystahaasi qadka ayaa ka go-a soo laaba ayaynu ku leenahay adigoo dhabada waa tahay faa-iisooy haddii aan dhegeystaha qad ku jiro soo dhawey jaaniskiisi halo halo dhegeyste halo asalaamu calaykum dhegeyste
halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam een dhegeyste tirow magacaagi halkaada naga soo celiso
een mashaalla aadka ugu faraxsanahay dhawanta waa mahadsantahay
waynu ku xunahay dhegeystahaasi qadka ayaa ka go-a soo laaba ayaynu ku leenahay adigoo nabada soo dhawaaw haddii aan maxamed iyo dhankiisa jilaa maxamed soo dhawaado caaw barnaamijka maxaad ugu soo tala gashay
een horta aad baad umahadsan tahay een anishay barnaamijka runtii waa barnaamij aada u xiiso badan habeen walbo haddee een jimcaha farxadda waaye een habeenkii een xataa dadka een xataa lamaanaha habeenkan oo kale waa laga helaa dadka dadka dhalinyarada xataa ma aano dadka dhan habeenkan oo kale waa ay sugi laayihiinba aniga gaar ahaan ma usu habeenkan oo kale ma usugi kariba habeenkaanoo kale waxaa ku qarsoon noo sheeg maxamed yaa badanaa habeenka habeenada kale wuu ka duwan yahay habeenka haweenada kale waa ka duwan yahay waa uu ka xiiso badan yahay xataa qaas qaaska xataa caadi adoo qarinaya xataa waa koo soo fakanaa marmarka qaar waa tahay markaado farxad darteed muu kala soo fakanaa mise awal habeenkan oo kale waa lagu soo balwaamaya anigii faa-iisa malaha banaan joog bankana caaw habeena habeenkan oo kale haddaa qarida xataa waa ku qari weysaa waa kaa soo fakanaa farxad darteeda le waa tahay in faa-iisa balad waxaa ka faataa gascaan badanaa anisooy qof lagu qari waayo ani tawra wahaye waxaas dhihi la qof qari waayo malaariyo qabaa malaa jiraa jirta qof hadduu qor waayo wax kale maka aaminsanaha Haa, maba maxaa?
aaminsanin waxaas baan dalo waa dumar imaado dhibaataa jirta marba qofka qaro qarooda la geeyo bustaha garabka saara aha habeenka iska dhaama bal maxamed waxaan dhihi lahaa walaalo ha nagu dheelma meelan kuu raadina ma dhaqaane
Een, aad baad umahadsan tahay anisa runtii een, caawa kale runtii een, farxaddu way iska badan tahay marka maalmahan xoogaa mhm.
waa ujeeda caawina farxad maxamed torobato mar dhexe waxaa ujeeday oo adigoo miiska ka hurdoohaya ma waa ujeedaba inay waxaa xaddaafahay marka farxad Aniga- dhubin aniga faisa horaanba kala soo yaabo maxamed malaha markaan barnaamijka isku diyaarinayna waa bala yaabanaa isagoo hurda adigu hurdaadba ka hadlaysaa kursiga isagoo la dhici rabo waan arkay bal maxamed caawa waxa maxamed maxaa maxaa ka fikeraysa macnaha caawa ma dheel ma rabtaa
Een, een, wallah aad baad umahadsantihiin marka ugu horeysa horta waxaa maqal een, faa'iisa dhegeysay waa- waa i- waa is- waa isbalansatay miya laakiin hadda caawa idinka ay soo balansanay ruudiina Eh, wax aan kusoo ballansana malahan eh, maxamedow Een, een, aad baad umahadsantahay Aris. runtii ma- ayamahan runtii jacaylku waa isku jiraa maalmahan yaa arrimo lahay jacaal baa la oday jacaala dadkii soo een, haba guriga u gargaraacaya marka inuu isoo maraa maraynaa waa tahay ee waxba waxba caaw waxbaan maqlay bal maxamedow caaw waan isku soo laaban doonaa dhegeystayaasha qad ku jira haddii aad baldhankooda jaleecda
aad baad umahadsan tahay anisooy dhegeystaha u horeeya qadka jira ayaa markaani soo dhaweynayaa halo assalaamu calaykum walaalo soo dhawow magacaaga halkaa naga soo hayso hay walaalo haddaad la socotay barnaamijka soo dhawow waan ka xunnahay dhegeystahaasi qadka taleefka ayaa ka go-ay dhegeystaha xiga iyo faa'iiso dhankeeda
waa tahay dhegeysaa qadka taleefonka dhex muuqanaya haddii aan soo dhaweeyo halo asalaamu calaykum dhegeyste
salaam walaashay waa habeen wanaagsan waa tahay walaalo soo dhawow magacaagii halkan naga soo wacayso
walaashay waa ayaan inkala soo xiriir xaafada haraale waan idin salaamay ee baadiraadiya
waa tahay mid lamid ayaa hawada kuu soo marinaynaa soo dhowo walaalo bal caawa haraaley sidee looga caweynayaa soo dhowo
war aniga waa si fiican looga caweynaya ano caawa meesha waxaan ka salaamayaa maxamed aadan karaa waa aadan ku salaamay Ah, ah, ah, ah, waa taas haye maxamed baasuq aas marka saaxiibka aadan salaamay yuusan inkariya waad maqalaa
waa tahay waa filaaye maxamed wuxuu gees geed isku aadiyaba anisoy caawa waxaa waxaa si qaasa u salaamaa dooa qaas iyo afariinta oo soo gudbina bal maxamed caawa la salaamay Haa.
faa'iidana bawa maya ani maqaan gaarin amleysnaba iqale maxamedow waxaan u malaynaa intay faa'iiso ee dhehaysa maxamedow waxaan u malaynaa caawa in halkan faa'iiso laga yidhaha waxbaan maqlay maydhiigii maydhooxa waxbaan haweeneed maqlay in ayadana la dhahaan malaya caawa waa tahay laakiinse een, maxamed aan maqlay laakiinse maxamedka kee waayana karaama la dhaca geed wax ma ku aadana walaal
Een, aad baad umahadsantii laakiinse maxamed kale inuu stuudiga aniga joogo markii maxamed la dhahayo maxamed kale hadda ma joogo aniga adiga farsamo yaqaanka dad kaloo maxamed la yidhaha meesha indhayga ma qabanaa adin laa ujeeda maxamed kalaamo faiso aniga waxa mooday maxamed markii la dhahay waaba maqnaayo faisan ku fekeraa malaha faiso baa la dhihi doonaa isdhahay dhegeysta laakiin
waa tahay haddii halkaasaan kaftan kaga soo laabana dhanka iyo farsamo yaqaanka ayaa gacanta taagay bal faiso heestaas soo qabanaysaa waa tahay haddee caawa waxaa la isdhigi karaa maxamed awal hore u yidhi oo wax jaceyla lagu qarwaayaa bal farsamo yaqaankii markaan haddaan iskula laabano ubax caashaq bal heestaas dib ayaan u kala faahfaahinteeda dib ayaan u geli doonaa bal farsamo yaqaankii haysta hadday noo soo qabato haysta faahfaahinteeda waan kaga fadhinaa hade dj kastakow ilaahay adigaan ku aaminay waa tahay infayse een haddii dhanka iyo heestaas aynu kasoo laabano bal heesta adiga caawa aad noo soo xushay maxamed oo heestasa dhankii ku jeeda caawa isdhigi kartaa
dhanka faa'iido le waaye waa sogtahay waan ognaho mar haddiiba een hagga iyo jacaylna loo aado faa'iido qof ahayn inuusa noo soo qabo dhegeystayaasha dad iiga daranaaba jooga maxamed iyo anisu balas qiyaama kaa idinka waa tahay dhegeystayaasha dhan kala saari doono bal heesas haddii aan kasoo laabano een dhegeystayaasha fariimaha soo dirayaa een dhegeystayaanu waxau dhahay assalaamu calaykum asxaabta aan jeclahay waa xidigta nolosha caay sacuud oo ku sugan xaafadda fiyoore jacayl caaw xaafad cusub ee cadaada kusoo siyaaday maxamed hore xaafadaas ma u maqashay adigu
xaafadda maalmo maalmo dhaweydaan ma maqlaayo marka malaha anigu waxaa u maleya faa'iisa inay deganta faa'iiso bal adiga ama ama xaafadaas naga deganta wallaahi aan ku dhaha anisooyo xaafadaas saan u raadinaya xataa magaalada cadaad meesha wataa ilaa haatan waa soo waayay waa tahay caysha sacuuda u malaynaya inay gey doonto inkastoo hade magaalada cadaadayaa dhib lay qaadanaya xaafadda waa ku taallaa umalaynaya qalbi aragel malaha ayna caaisha xaafadda sinay nagu casuuto kaga fadhinaa waxay tiraahday waxaan salaamayaa ay tiraahday maxamed waxa aan salaamayaa soomaali maxamed gaar ahaan hooye macaanta mariya nuur iyo mataanaha barnaamijka may ashraf karaama faa-ise dheyman iyo anise wadani nolol wacan ay tiri asxaabtaygu qaaligaa sida siyaax xasan shariif siyaax samre jacayl iyo xidigta farxadda ayaan dhool iyo xidigta muqdisho ifraax social iyo maariya haboon dhammaantiin habeen wanaagsan jimco mubaaraka in habeen lamida jimco lamida ayaynu ku leenahay caaisha dhegeystahan xiga waxa uu dhahay waa hodan oo joogta xaafadda karaamo waan idin salaamay faa-ise iyo anise boqorka jacaylka maxamed karaamo wah caaw wax baan maqlayaa waa moogeeda umaleynaanisoy aniga kol horaa maqlaayo bucyadii dambe oo dhan waa tahay ee faa-iso bal maxamedow bal soo dhow boqorka jacaylka anigu mar lagu calamo saaro maana ogeyno bal soo dhow ya hadda maxamedku waa badan yahay karaamiya ama mid kale horta caawa dhaba famila magaca macamida haddii xataa aan hodan ee aan- inkiraada adana maxamedow haddii xataa hodan aan ku qaldoomi lahayn maxamed karaama inoo soo raacsiisaan u qaldoomi ilaa anigii faa-iso waa iska haf badannahay Em, aad baad umahadsan tahay anise runtii em, ya ya waa tahay waa dhuuma leeda umaleyna malaha inta dhuuman heedka hodan aan kusoo qabatay een, fariinta haddii aan sii dhamaystiro waxaan salaamayaa ti dhammaan wariyaasha raadhiyo cadaado een, waanu ka qaaday inagoo ka wakiila een, haddii fariimo arkaas ayna kaga soo laabno wicitaanka tooska ah.
Een, aad baad umahadsan tahay fa- een, anise dhegeystayaal badan ayaa qadadka soo buux dhaafinaya dhegeystahan qad ku jira ayaa jaaniska siinaya halo asalaamu calaykum walaalo soo dhawow magacayga halkaad halo halo inaga soo leedahay Wuxuu joogaa xaafadda Bakiin.
haye maxamed soo dhawow bakin sidee barnaamijka loo dhegeysanaya
Suu wanaagsan.
haye waa la socotaan filaa barnaamijka caawayaad halkaani ka salaamaysaa
Kaswadeyn, kaswadeyn.
kuwaadha dhegeyste Kaswadeyn, aan kaswadeyn.
waa tahay anisuwadani ayaa halkan ka samaysaa Haa, waa tahay aad baad umahadsan tahay saaxiib sare sida quruxda badan oo ba- oo wanaagsan aad barnaamijkeena la qayb qaatay wala qof walbo geed isku aadiya mar una uu kasoo bixi doonaa ee siyada kale waxaa ka daray maxamedow aniso way taagan dafaa-isa ama imaqleen kuwalo aniga waxaa loo ku dhahayn in la maqlo aniga caaw waxaa sidaa faa-iisamaa lasoo salaamo anigaba hadday hadday fariina aled waxa waxa dhiiras karaama ku dartay laakiin hadda waa wicitaan hadda faa'is anisa malaha waad hafteena umaleeha caawa Oh.
faa-iso iyo waxbaa maqmaqla ama faa-iso waan u moodo dhanka iyo may faaiso dheeman labani aan isugu daniyaaleyna mar haddii la yihiro waan qaato anigu wax ma diido salaan jaan inaan ku gaado waad ogtahay waa tahay
sigana qoftaan
Een, aad baad umahadsantihiin qabiinkaas walaalkeena waxaan leeyahay midkaa lamid ayaan hawda kuu soo marinaya een haddii maxamed halkaasaan kasoo laban adigu caawiya qaas u salaamaysaa bal horta ba- gabagabada barnaamijka bahayla aadi xaggaan ba kuu fadhiya Een, anisa xooga maa noo dibdhigtid ee, marka een, dhanka faaiso faaiso adiga dibdhigtid maxamed haddii aad itiraaba waa iloobaya anigu xas maya ma jiraan hadda waa kuu fadhiya faa-iisana waa soo laaba faa-iisa xataa caawa madee ani inaana wax deen waa ogtihiin haddii aan meesha soo fadhiistaba Een, waa tahay een, een, anisoy aniga caa waxaa si qaasa u salaamaya oo kali laba dhegeystayaasha ka xariiriya cadaado maya maya maya maya maxamed dhegaystayaasha anagoo dhanaa salaantooda u u- u siman oo way salaam meesha inagoo dhan baa salaantooda haggan u fadhina oo maya taas la iska yeelma hooyo iyo aabe iyo walaalo iyo dhegeyste asxaabta walaalo iyo iyo asxaab iyo waxaas waa lagu soo tag walaa faa-isi ee isku soo gaadeen laakiinse aniga mal ay gaadi karo haggan baa kuu soo il weyna macnaha haye
walle aad baad umahadsantihiin horta een, runtii aniga baad iga xeshoosiiseen laakiin xoogaa markaa stuudiya ka baxna ma alaab inuu kugu sheego haa Maya, maya, waxa loo qaba jiraana ku dhahay halkaana la raba aniga dhegaystayaasha caawa anise xataa kareen dar ay usoo marsato oo ujeeda war soo labisata caawa roosaatada keliyaa ka dhiman marka salaada qaadka darteeda soo xado kastoo ayaa laga yaaba Ee, faa-iiso ee, maxamed waa usoo laaban doonaa dhegeystaha fariinta soo diray waxa uu leeyahay asalaamu calaykum naimko waa laylalaka oo joogta engodlabe karaama iyo aniso iyo faa'iise waan idin salaamay ugu horeyn waxaan halkan ka salaamayaa saaxiibada ay tira ugu horeyso siyaa samre jacayl ifraax social najax maari haboon caaisha cuud cabdirashiid cali maxamed saadaq ay dhahday cabdishidane cabdirasaaq axmed salaad nuuriyo cabdinaasir xuseen caawa waxaan halkan siqaas uga salaamay tir qof igu qaaliya iyo noolow gacaliya bay bay inkastoo isa magaca noogu soo darin ciyaar hadda dhimane mala hadday Maraa- dhegeysto dadku jira maraa- xaalad caawe ee maraa wanahay buudi tegay laakiin maxamed waa aniso isaga nisa le yaa yaa maya maya maya amay fariinta kastoo iga kala gaabanto bal fiiri si fiican ugu laabahee walaale fariinta naga wax raadinaya hadda ka daay ka daay waa tahay een, aniga dhegeysta xiga haddii aan kusii socdo dhegeystahan waxa uu dhahay assalaamu calaykum waan idin salaamay daadihiyaasha barnaamijka een, maxamed karaama iyo faa'isa dhiman een, iyo aniso waa iqro edabsan oo joogtay dhahda xaafadda bakiin waxaan halkan ka salaamayaa hooyaday macaan iyo walaalahay meel walba ay joogaan waxaan kaloo salaamayaa wariyaasha raadhiyo cadaado jiroo jooga inaguna waxaan ku leenahay jiroo joog mitaan la midan hawada waan kuusoo marnayna in dhegeystaha qadka ku jiray faa'isa haddii aan soo dhaweeyey
aad baad u mahadsan tahay dhegeystahan qad ku jira haddaan soo dhaweyno halo asalaamu calaykum walaali soo dhawo magaca yaadka naga soo wacayso waa ku maqlaa dhegeyste waalaikum salaam waraxma waan ka xunahay dhegeystahaasi waan ismaqli laanahay waa rajeyn doonaa inuu dib usoo laaban doono dhegeystayaasha haddaan ugu cadayno wicitaanka tooska waa fara saddex saddex saddex lixdan iyo afar eber hal fariimahana waa fara saddex saddex saddex lixdan iyo een, een, saddex lixdan konton iyo labo toddoba iyo labaatan dhegeystahan qad ku jira ayaa jaanis ka siinaya markaani halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة ولا على السود ومقع يارك نغا سوايسو مقلنا دغست مقع يارك نغا سوايسو با waa tahay xidigta farxadda ayaan dhowl waan ku soo dhawaynaynaa habeen wanaagsan ayaan hawada ka leenahay waa la socotaan fila barnaamijka hadda caawiya halkaani ka salaamaysa asxaab badan haddee ay hadda meeshaan isku hor fadhiso habadan isku tuurtuur ay leeyihiin haddee caawa qaaskii qaaskii qaaskii bal soo dhawo bal caawiya halkaan ka salaamaysa waa tahay runahaantiina waxaa la rabaa faa-iso iyo adiga iyo yaaniso oo isku dhegan qaaska runahaantii anugu midna u bareeri maayo saddexdiina waxaan leeyahay qaaska mid kasta soo saara ee waa yaraha meesha kama jirtee
waa tahay
runahaanti katakasada kamid waxaan salaamayaa marka ugu horeysa ummadda muslimiinta meel kasta ay shalada ka joogaan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed ummadda reer cadaado qaasa waxaan salaamayaa dhegeystayaasha had iyo goor ee ka helaan qurbaynta radio cadan hoosena waan salaamayaa jimca wanaagsan ayaan leeyahay waxaan kaloo salaamayaa my family dhammaantood oo ugu horeeyaan hooyaday macaan iyo walbahay macaane iyo walaalahayga dhammaantood dunida daafaha meel kasta ay joogaan waxaan kala salaamayaa asxaabtayda qaadigaygu ah oo markastoo aan jeclahay inaan codkooda dhegeysto ama aana jooga in oo kamid ah adinka aan qaalaha radio cadaad waxaan kala salaamayaa asxaabtayda asxaab wadaagi nahay waxbarashada dhammaantood waan salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa asxaabta aan hawada radio cadaado aan ku saaxiibnay dhammaantood waan salaamayaa oo igu horeyso abwaan- abwaanadayna kastoo shiyaalo iyo xidigteena quruxda badan caysharo quradda iyo muqdisho kastoo shiyaalo dhammaantood waan salaamayaa dhammaantiina waan salaamaya waxaan leeyahay habeen wanaagsan habeen qurux badan weligiin nolol farxad la igu noolaada waxaan dhihi lahaa adenkana marka adii maxa- maxamed karaamo iyo anisa baa-isa caawa ka qaatay waxaan dhihi lahaa caawa baa-isaa laga geystay maxamed baa-is waxaan ku dhahayaa maxamed iyo anisa sii suurkaadka nooga reeb weliba adi laftirkaadaba qaabku iska dhigan kulaa habeen dhowad oolaa nagu jartay waasha indhawantiinaan islaamaya Een, horta aad baad u mahadsan tahay ayaan intaada ka bixin qadka hadda waxbaad ilowday hadda anagan waxaana jira qof kasta qadkiisa ha reebo Een, ina anigana jira adigana hadda aad la laawato maahan bal soo dhawo adiga adiga noo reeb markaas kadib anaga yaa aan soo saarayna miiske
waxasantaa walaalkeyga rumaxanta aniga sida lagu yaqaanaba qaas markeyga qaasna waan yihiin aan waxaan yeelanayaa insha allah laba kol
yaa Een, aad baad raadsan dhegeystayaasi waxa uu yiri ani qaasmaniya hadda markii hadda dadka oo dhan qaasman ahaan hadda ani xataa caawa qaasmaniya yaa anisa
maxamedow sidaa sheegtaba ayaan dhegeystahaasi ayada xataa qaas haddaysan ahayn aniga caawa qaas malin aniga adig faa-iso bis baan dhankeeda sugayna sidaas wey anisa waa tahay faa-iso soo dhow xaq miya marka ani keliya inaan qaasi yeesho kaale Ma- taas xaq maba ahan be aniga eh, adinkana waa salaamaysiin anigana waa salaamaya
Een, aad baad umahadsan tahay aniso dhegeystayaal qaar waxay leeyihiin hadda caawa een, weerar waxaad ku qaadeen faa-iisa ee ha laga yeeraga karaamayo anisoy waa tahay waayaa ku dhaa kaas weerar baan faa-iso caawa waxaa moodaaba ayada hore in ay nagu sheegtay inaga caawa maana weerarin ee faa-iso soo dhow bal adiga waa tahay anisoo caawa ujeedin dhegeystayaasha xataa codsi iyo soo dhiibeen oo lalee war qoftaa laga qalay marka asxaabay waa u goobatay caawa la isdhihi karaa bal hala jooga ayaa laga nasto ani qaas maba gaarin be saacadaan laga bilaabay
saacadaana lagu bilaabo inigii maxamed iska yeelina anigoo soo fadhina Uh-uh. ee haddee qaas bismillah qof weynaa qaas salaame qof yaraa anise camal
faa-iso hore haddii aanan qaldanayn maxamed oo barnaamijka galab wanaagsan faa-iso waxay dhahday aniga qaas ee horta waa yarah maba dheh ayay tirahda macnaha caawana waxay tirahda waa yarah faa-iso maxaa qaldan caaw
laakiin anise sug barnaamij maba xasuustay gorbe barnaamijka galab wanaagsan mar aan gelina aniga ayaan waxaa tirahda aniga haddii lacal xataa ay iga qabato ma dhehayo waa yarah haddaba oo qaas oo lagu soo qabto malaha malaha caaw waxbaa isbedelanay kana Eh, horta caawa in dhegeystaha sabtimo, ee sabtimo.
fariinta soo diraya faa-iisa dhankiisa dad eeg waa tahay dhegeystayaal dhowr ayaa fariimo iyo sidoo kale wicitaankaba ka dhex muuqanaya dhegeystahaani fariintiisa gacantayda kusoo dhacday haddii aan yaro jaleecu leeyahay waa xidigta nolosha cayshe cuud oo soo laabatay hambalyo waxaan halkan tahniyad aroos oo farxad leh waxaan hawada u marinayaa boqorada iyo boqorka faraska iyo geeyada dhalada iyo kaaseedka farta iyo faraantiga ushii diirka malabka iyo shinida waa lamaanaha qarniga waa fa- xabso cabdulaahi iyo hanadyada oo arooskoodu ka dhacay muqdisho gaar ahaan degmada daynil ee gobolka banaadir Mhm, ducadu waa dhankiina ayaa la leeyahay dabcan waxaan filayaa een, codsi inay tiri gabadhaasi een, waa tahay ducada waa dhankiina laleeyahay codsi heestii shaadi sharaf iyo cabdifataax yare een, waa filayaa ducada waa dhankiina laleeyahay anisi hadda maxamed oo iga weyn way joogaan ducada adinkaa lain kugu fadhiya hadde nilaa waa yarehe
Een, waa tahay faa-isa aad baad umahadsan tahay Een,
faa-iisa yaraan ma jirtee malaha ducadaada aqoona weli
waa tahay caawa kawaaba Yarada laga jaraa diirame.
balse ducada la soo dedejiyo yaraan haddii la yiraa meesha waa ku wada fadhinaa laakiinse ducada malaha aniga maxamed noodeysa waxaa Maya, tirahda adiga- iyagaa kaaga run aduu dhankaaye maya aa, macnaha waa ka xishoodan isdhii kara miya maa qaatay ma aniga mawlacyadan ka ducay jira astaqfirullahi
Een, aad baad umahadsantihiin wallahi caawa waxbaa ka dhacay Een, marka arooskaas waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qaba Een, kheyr qaba alla idin kala siiyo
dad waa ujeeda oo ducada hafaafa'anaa leyle mataqaanid camal yaa Een, ubad kuwii isku waara gabar iyo caano wiil iyo caano ayaan idin leenahay Een, allah idinkaga dhigo kuwii sidooda isku dhoorta annagana aamin aamin ayaan usii raacinaynaa Een, marka een, runtii waan isku dhex wadi doonaa dhegeystayaasha fariimaha soo diraya kuwa soo wacaya intaba jaaniskooda waa aan siinaynaa Een, marka dhegeystaha qad ku jira ayaan jaaniska siinayaa markaani dhegeystayahan qad ku jira halo assalaamu calaykum halo dhegeyste walaalo soo dhawo magaca yaalka naga soo wacayso waa tahay xerlaad sidee barnaamijka loo dhegeysanaya caawa habeen wanaagsan jimco wanaagsan ayaana habada kaaleenahay soo dhawo haddee caawa iyo halkan ka salaamaysaa
waan ka salaamaya walaaley aragtaiyo dhammaan dhegeystayaasha
waa tahay bal soo dhawo waan kusoo dhaweyneynaa gudagal salaantaada bal sii wad dad ayaa dhiman ayaan filaya aan ku sugayo leeyihin hadda anigan gormaa dhii salaami doonaa
waan aad iyo aad u salaamayaa iyo maxamed karaam
igu cali bal dhegeyste
walaalkay maxamed karaam aad iyo aad u qaadi
aye aad baan umahadsan tahay walaal sida qoruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijka inaa la qayb qaadatay
waa tahay maxamed haddii lagu soo salaamo inaga hanoo qoslin balse dhawo malaha wadnaayada dhubanaysa balse meesha waa lagu hayacaa qaaska baxayda
aad baad umahadsantahay hadda dadka siyaabo badan baa loo sameeya horta aniso iyo faa'iiso horta iga daayan oo caa weerarka ba- weer ba- maya Ka aniga faa'iiso.
weerarkuguma hayo weerarka waan kaa dejiyo horaan kuu iri ee, haddii la issalaamo ee, salaan oo qaadka keliya la iskula salaamo walaaltinimo xitaa waa la isku salaama waa tahay marka walaaltinimada een, midda ah waan ka qaadinaa dadka tan kale qaaskaan haddii qaas lagu soo salaamo Ta- ta- ta qaaska hawada u boodo maxamed oo haddii way kala jirtaa salaanta haddii lagu dhaho ee, waxaan u salaamayaa si qaasa maxamed ee, wax kale jira haddii lagu yiraa maxamed aan walaaltinimo ee, walaalkay aan aan salaamayaa ee, maxamed haddii lagu dhahana taas waa mid walaaltinimo Een, taas waa mid walaaltinimo marka een, labadaa hata aad maqasheen mid walaaltinimo ay ahayd marka waan ka qaaday een, labadii een, dhegeysta een, salaanta qiimaha iyo sharafta leh hawada ii soo mariyeen anigan midaasi mid lacayn ayaan hawada u marinaynaa dhankay fariimaha ii faa-iisa dhankeeda hataa waa mahadsantaha maxamed oo fariinta gacanteeda kusoo dhacday een, haddii aan soo qabto waxay leedahay dhegeysa dhegeys dhegeystahani een, asalaamu calaykum waa saaxiibada barnaamijka waa ayaan axmed oo joogta qaradhi caawa waa bahafaafa hadalka dad qaaska diidaan ujeedaa een, dib haddaan fariinta ugu laabta asalaamu calaykum leeyahay dhegeystahani saaxiibada barnaamijka waa ayaan axmed oo joogta qaradhi waxaan salaamayaa muslimiinta gaar ahaan saaxiibada qaaliga ah shaqaalaha raadiyo cadaado dhammaan een, soomaali ayay leedahay s- dhammaan salaam boqortooyo waxaan u dirayaa aaba macaane iyo hooyo macaan iyo hooyo hindi iyo abaayo faadimo iyo abaayo luul ayay leedahay iyo aboowe maxamed abaayo anfac een, qaaska een, caaw waxaa leeyahay qaas ma gaarin aleyaabeen wanaagsan Mhm. qaas ma gaarin waa anigoo kale waa dadka waa iska soo korayaan oo isaga
aniga adi camalno ya anibaa isku kay soo daraa daraade caawa dhanaa maxamed lagu soo salaama see camal
Een, salaantaas mid walaaltinimo la ahayd een, anisa ii sheegtay ay soo xasuusisay marka salaan kala moodaya adiga camal maaha aniga ee ani waaba yaraya mugaaga ani hadda ma igu boodaadana
Ah, bal anisa soo dhawo Ee, waa dhowha maxamed oo ee, wax badan sheekadiina waa dhegeystay ee, meesha qaas iyo waxbaa la maqlayo caawa fariimo baa nagu duldarsanaysa anisa maya aniga fariimo ma dirsanayo fariimo dirsi ma aanan dhanka ayay- isoo salaan miya macnaba ay ilowday ahmaada barnaamijka maya haddii xataa aniga qof isoo salaan aan dhaha caaw maba kasaayaba dhibka jira dhibka jiraba qof isoo salaan aan dhaho maba kasaay xataa aantaan waa dhihin taa hadda aan ka maqlay salaanta jaaniska ku gaadaaba
taa waa mid walaaltinimo la iisoo salaamo laakiinse aniga hadda mid kale walaaltinimada- jaanis maba ku gaadiyo walaha aniga dhaankasaa ka dhama umalena aada ani soo tan walaaltinimada maalin gaadgaada adduunka o dhan oo la iska saa asalaamu waa calaykum gaadgaadi kartaa faisoy haddii salaan walaaltinima lagu soo salaamo wax ka qiimo badan ba ma jirtaba salaan walaaltinima haddii lagu soo salaamo lagu dhaho een walaasha waa ku salaama haddii lagu dhaho een caadi waa taas habi laakiinse salaan kale aniga caawa uma jeedo qof xataa aan dhihi lahaa wuu kusoo salaamo hadda ani soo waxaan u malaynaya indhaha malaha sii jeedsada camal waaye wax meeshaan ku qora horta ani aan ujeeda mar dhow haddaan sheega ani saa caawa laakiin ku boodi maa iska dhaaf
waa tahay in faaiso haddii xataa fara adig hayso adigu mar hore waad sheegi lahayd maya aniga dabcan waan kuu qalaynayaa sababtoo ah in Aa, waad iga yar- iga yara qalaynaysaa oo kale waa tahay ee dhanka faaiso haddii dhegeystayaasha anigu waan usoo laaban doonaa ee haddii dhanka iyo farsamayaqaanka aynu aadno waa tahay heesta caawa bal waan ku jeedaa farsamayaqaanka caawa doodaada baxaysa bal heesta aad noo soo xushay waa iyo tahay farsamayaqaan- markaana ee waxaan aadayaa farsamayaqaanka ee heesti fanaanka codka baxsan da-da yar maxamed tobanle heesti sirta iyo qayaanada
waa tahay waa tahay heestaas hees way ka dhan tahay iyo dhegeystayaasha waa tahay haddii halkaas ayna kaga soo laabino fanaanka codka baxsan maxamed tobanle iyo heesta sanadka haddii halkaas aynu kaga soo laabano ee faa-iiso ee dhegeystaha qad ku jira haddii aad soo dhegeyso inagoo dhegeystayaasha codsiyadoodana aynu tixgeli doono
aniso aad baad umahadsan tahay dhanka fariimaha ayaan u jaleecaynaa iyo faa-iiso dhankeeda
waa tahay waa mahadsantaha maxamedow n fariintaani
waa tahay waa in tahay faa-iiso- n dabcan waxaan u maleynayaa fariintaan aad bay isugu dardaran tahay marka
Een, waa tahay faa-iisooy een, fariinta een, dhegeystaha inoo soo diro waynu usoo laaba doonaa dhanka iyo codsiyaasha iyo dhegeystayaasha mid codsi ka mid ah dhegeysta ayaan dhege- aadaynaa iyo farsamayaqaanka ka bogasho waca
iscalaa inan ilaysdheemano aadmi u qurxoon aan la heli karin iscalaa inan ilaysdheemano aadmi u qurxoon aan la heli karin
Thank you.
qaataan aadni ka xushay ishaarta wadnaha aanin gelisay aragaygiyey waa araxdi aan ku istaagayey iscalaatan adni ka xushay ishaarta wadnaha aanin gelisay aragaygiyey waa araxdi aan ku istaagayey iscalaa'inan iscalaa sharaf uu miyaha dhami aanay qari karin ooridayda
halkaasi haddaan uga soo laabano heestii darab dhegeysta ayaan ku si wada jira ugu luqeynaya shaadi waa tahay marka shaadi sharaf iyo cabdi taxiir haddii halkaasaan kaga soo laabano in dhegeysta fariin soo diray ee wicitaanada maanjaaniska siinatays anisa haddii aan kor marno wicitaanada fariinta iyo anisa haddaan iskula laabano
waa tahay infaisoy haddii aan dhanka iyo fariimaha aan aadno in dhegeystaan fariinta soo diro waxa uu dhahay assalaamu calaykum waan idin salaama daadihiyaasha barnaamijka maxamed anisa faa'isa jimca mubaarak dhammaantiin waa mushtaq oo joogta xaafadda galbeed waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta ah hooyaday macaan aabe dhammaan walaalaha meel kasta ay joogaan gaar ahaana waxaan salaamayaa ayaa la dhahay qof igu qaaliya maydhiga may dhuuxa may qalbigayga may wax kasta ii ah ay tiri maxamed aadan karaama caawiya maqladiga baan ku maqal waa tahay waxaa layiri may wax kasta maxamed aadan karaan waxaan leeya ii noolo bayba alla igama kaa qariyo saaiso balcaa waxaad maqashay caawa dhagahayga xataa culeyskooda waxay maqlaayaan isoo maba qaadin ka idin dhagaha ay baqaan iga soo dhow bal maxamedo bal soo dhowo qaaskaad caawa ridi bal walaabtinimo meeshaan ma taalayaa walaabtinimo ka dhan may dhiigaa la dhaha maydhooxa bis saaiso ma maqalna mise waxbaa ku jira meesha madmadow maye aniso dhiigaygaa lagu dha horta dhiig qofku laan dhiig soo kuma shaqeeyo dhuuxii dhamaayo lagu soconaayo wixii kale igu dhiigi dhama wax kastaba kaga sadar wax kastaba la dhahaa maxamed tan cadaalad maahane walaaltinimo ka dheere walaalo gabadha silaanta qaaskaada ka qaad haddii wax kasta faa-isoy aan haggas laba fariin uga soo bootana maxamed caawa tan maka yeelaya anaaba u fadhiya macnahaas waktiguna waa una kulaalaya maxamed soo dhawow bal
aad baad umahadsantihiin horta faa-isa yaanisa runtii sanaan qaasa iyo sanaamo walaaltinimo intaba waan maqlay aad baad umahadsantihiin runtii waxay la qarqariyo maray bay banaanka yimaadaan sida hore aan sheegay aad baad umahadsantihiin runtii sanaantaasi si qalbiyana ayaan uga qaaday marka anigana intaasi iyo in lamid a ayaan hawrumalinaya qofkaasi
magaceedu mana ma sheegtid umko saa lagu laabaa mushtaaqay walaalay waa ujeeda saqaasaa lagaaga qaada dib maxamed oo ka xishooda magaca anigaa sheegay
waa sii dhici rabaa dhulka dhulka farxad darteedu lasii dhici rabaa dhidhalo lasoo islaama waa tahay gabagabadii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay bal faa-isa soo dhawow haddii one chance aan ku siiyo maxamed sidoo kale wayna sii doonaa soo dhawow bal maxamed aan ka hor halkan ayay ka salaamaysaa dabcan halkan waxaan ka salaamaa ummadda muslimiinta soomaali weyn familigayga asxaabtayda qaaliga meel kastoo dunida dacladeeda ka joogaan marka waxaa umaleynaya wax kaleisi dhiman maxamed iyo markaan may waxaa dhiman waxaa dhiman
maleysnaba hade waxaa dhiman macnaha si qaas kal iyo laab caawa ani halkaa waxaan kaga salaamayaa qofka dunida caawo jecla igu qaalisan hooyaday macaan
waa tahay dhadhawaaya koolo adikaale waxaa sugaydeen waa tahay aniga wax kale maba kaa filinba maadaama hooyo aadee dhihi rabtay waan iska qarayay in maxamed soo dhawo adigana waqtigaynu kulaalaya aad baad umahadsan tihiin labadiina sida quruxda badan barnaamijka la daadaheneyseen marka anisooy waxaan halkan ka salaamaya dhammaan dhegeystayaasha ku xiran radio cadaado si gaara waxaa u salaamaya dhegeystayaasha aalaba ku xiran barnaamijyadeena ka baxa radio cadaado marka waan dhameeyaan filaa salaantii waa tahay guud ahaanba gabi ahaanba waxaan intaas ku dhan barnaamijkii muusigii salaamaha anise saa camal tan cadaalad maba ahanba adaa dhiman caaway waa kuu jeeda marka fariimo badan iska dab marka salaanta qaaska iskale taas cadaaladna ayaa iska yeela barnaamijka waa soo gabagaba aliyo waa maxamed tahay adaaga waa tahay faisoy haddii aad tiri qaas waxaan halkan ka salaamayaa qof igu qaaliya Een, aniga waxaan salaamaya hooyaday macaan horta waan anaa salaamaya hooyaday oo aan buu anaa rufaysay yaraaye saa camal faisay hooyo Sugna, sugna.
ee, waan salaamaya horta haggan hooyada macaanaan ka salaamaya aabahay sidoo kale waan salaamaya walaalahay een, dhammaantood waan salaamaya meel kastoo joogaanba Een, sidoo kale waxaan caawa halkan hambalyo uga diraya walaashay qaaliga ah ila dhalatay boqorada ila dhalatay oo ha- oo wiil ugu dhashay isbitaalka cadaado waxaan leeyahay hambalyo habar macaan soo barbaar horta waan leeyahay Een, faisoy Een, waxaan kaloo si qaas u salaamaya aniga een, saaxiibaday igu qaaliya een, boqorada walaashay oo kale een faa-iso een haggan baan ka salaam
wallaahi caawa waa isqarqariseen balse aniga waxaan si qaas u salaamayaa ugu dambeyn
mushtaaq maa salaamaysaa dumaashidan macaa halkan ka salaamaysaa qof kale ilaa ima jeedeen salaan boqortooyo ana ayaan hawada marinaya iyo nolo ayaan leeyahay anigana waa tahay inoo nolo waayo qofkaa leeda magaciisa ma noo sheegto anisa caasha cise aigu soo aigu soo rordi faa-iso walaale mar haddii la sheego aniga hadda sheegay haddii maxamed sheego isla meeshii magaca waaye iska xifdinaa noo maxamed marka asbuuc dambe saa jaanis ugu gaado mushtaaq saas jaanis ugu gaasho badan waa tahay een faa-iso bal guud ahaanba halkaas waxaa ku dhan barnaamijkii een musigii salaamaha oo halkan in kala socodsiina anigoo ah anisa faa-iso dhiman maxamed karaama een dhanka farsamada istuudiyaha ku hira dhacdaadana uu inoo fadhiyay haashim dhanka istuudiyaha dhusmarabna uu inoo fadhiyay cabdifitaax fiyaad tan iyo barnaamijkan barnaamijka xiga inta aynu ku kulmi doono waa bahdii barnaamijka musigii salaamaha oo idin leh sidaasi nabadgeliyo heesta gunta iyo gunaanidka barnaamijka fanaanka codka baxsan ee dayaxda nuurshe ku dhagaysi heestii wacan gob iyo nasab iyo farsamo yaqaanka
jacaylka waxyaawo kawiicina minkan weerarayo kuwaani naftayda weer qurxiso dadeena wacyeelay alle wariyey Warxabi jacaylka waxyaawo kawiicina minkan weerarayo kuwaani naftayda weer qurxiso dadeena wacyeelay alle wariyey dawada walwalkeeda biibka waday walaaca naftii wacdiga ku dishay maqliga insane wayuhubadaawada walwalkeeda biibka waday walaaca naftii wacdiga ku dishay